ciyaarahan waxaan u qabanay inaan u dabaaldegno sanadkii afartanaad aan ciyaaro qabanen waa sanad guuradii afartanaad waxaa kaloon xusaynaa nin saaxiibkeen ahaa oo dhowaan geeriyooday maxamed siraad nuuri oo saadaq loo yaqaana isagana waxaan ku xusaynaa ilaah hadduu yiraahdo waxaa kaloo jira timo kasoo qaybgala sanadkan waxaa kamid a toronto boston columbus ohio atlanta georgia qaar dad kale oo ka yimid ayakana minnesota iyo dad badanoo yurub iyo meelo kale ka yimid oo ciyaaraha sanaba nagala soo qaybgeli jiray hadda yurub oo kale waxaa ka socda london waxaa nooga yimid saaxiibka naga macalow oo sana walba noo yimaado wuu ku mahadsan yahay minneapolis waxaa nooga yimid macalin qariidii iyo kooxdiisii atlanta waxaa ka yimid westfundi oo kale marka aaday u mahadsan yihiin arrintan ay kasoo qayb galeen ay nagu sharfeen intaas waxaan sii raacinayaa ciyaarihii maanta ayay noo dhammaadeen koobkii odayaasha waxaa qaaday kooxda toronto ka socotay kooxda dhallinyaradana waxaa qaaday kooxdii washington d c ka socota oo meesha annaga aan degan hadda ay tahay marka waa taas waa tahay marka ujeedka aad ka leedihiin tartamadan oo kale maxay tahay ujeedada ugu weyn waxaa weeye in dhallinyarada la tuso jidka wanaagsan lagu mashquuliyo ciyaaraha orodada waxyaabaha noocaasa iyo maalmaha sabteeda gelinka horena dugsi inay tagaan gelinka dambena kubadala ciyaarsiiyo adduunyada way dhib badnaatay sinadas hadda tictok waxay soo baxeen carruurta waxyaaba bay ku mashquul yihiin marka waxyaabahaas ayaan dhalinyarada ka celinaa ciyaartooy badan baa jirta dhalinyaro badanaan soo saarnay oo hoosanada ku kortay afartankii sano ugu dambeysay oo jaamacado scholarship kaga hel siay u ciyaaraan marka taas guul bay noo tahay in caruur badan annaka aan soo saarnay ee jaamacado u ciyaaraan qaar xataa soomaaliya qaranka u ciyaaraan u dirnay nineteen ninety sevenkii iyo ninety eightki iyo two thousand fourkii ayaa jirta marka hoosh bay badan tahay waa tahay soomaaliya marka laga soo tago dhallinyaradaas aada soo saarteen odayaasha iyo ciyaartooydii hore ayaa halkan isku arka faa-iida nocee bay leedahay middaas faaidada odayaasha hore ay leeyihin waxaa weeye waxaan rabnaa in carruurta ay nagu dayato inaan u noqono tusaale wanaagsan hadda bal eeg afartan sano markaan soo wadnay sana walba way noo imaanay way arkayeen carruur badanna waa soo saarnay inay nagu daydaan meel kas waxaa kaloo jirta ciyaaraha waxaan bilaabnay nineteen eighty three kun sideed boqol iyo saddex sideetankii sorry kun sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii waa kooxdii ugu horeysay ee soomaaliyeed ee kubad ciyaarta oo qurbaha laga sameeya meel kasta ay tahayba maantana sidii cid walba noogu dayanaysay ayaa meel walba qurba ay joogto soomaali ayaa ciyaara lagu qabtaa sida ilaa iyo australia iyo ingiriiska iyo yurub iyo sacuudiga lagu qabtaa waxaa lagu qabtaa north america canada meel ayaa lagu qabtaa marka taas waxayna tusisaa inaan hooshannadii tacabkanaga aanan ku khasaarin ay wanaagsan tahay oo laisku dayanay oo meel walba aan gaarsiinay si dhalinyarada loo badbaadiyo waa tahay waxaa soo hadal qaaday badbaadida dhalinyarada iyo muddo afartan sano inaad soo wadeen tartamadan ciyaaraha ilaa hadda maxaa natiijo ah oo dhanka dhalinyarada ku saabsan aad ka aragteen oo ku saabsan tartamada aad qabanaysaan waxaan aada u faraxsanahay horta dhalinyaro aada iyo aada u tiro badan inay jaamacada ku hel wadankan aan joogno maraykanka waxa ugu muhiimsan waxaa weye ardayga hadduu collejka uu jaamacaddu dhiganaya hadduu u ciyaaro sharafna wa u tahay lacag la-aanna wuu ku dhiganayaa meesha uu ardayga aan kubadda ciyaarin boqol kun sanad laga qaaday afartii sano ardayga jaamacadda wuxuu ku dhiganayaa lacag la-aan ardayga kubadda ciyaara ama u orda marka arday badan ayaa hadda gobolka minnesota oo kale jaamacada ka dhigatay boston marka tan ugu weyn annaka muhiimadda ugu weyn aan isku taxallujino maadaama maraykan aan joogno caruurtanada dhalinyaranada inay jaamacadaha ku dhigtaan free lacag la-aan waa tahay ugu dambeyntii maxaad fariina aada u diri lahayd bahda sboortiga si loo dardargeliyo barnaamijkan ku saabsan badbaadinta dhalinyarada adoo iisoo koobaya waa mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa sida annaka aan sameyno oo kale in dhalinyarada loo sameeyo kalabyo oo weekend kasta is arkaan sida sabtidii axad oo kale marka iskuol ay tegaynin waxaa wanaagsan in loo sameeyo ururo oo jira oo kalaabyo oo kale anaga hadda kalaab baan sameynay siddeetan iyo saddexdii ilaa haddana waa wadnaa marka haddii kalaabyo loo sameeyo ay ka noqdaan membership anaga kalaab baan leenahay laba boqoloo doollar qof walba bixiya sano walba marka waa in loo sameeyo ilmihii wuu jeclaanaya ilan maal buu geliyey time wakti buu gelinaya wuu jeclaanayaa marka muddo ayuu sii joogayaa ilaa uu jaamacad kaga baxo ama sidan oo kale uu ku gaboobo siduu u ciyaarayo aad aad u mahadsantahay